barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo ee xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c waana maalin jimcaha toddobiyo tobanka bisha may sanadka laba kun sagaaliyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idila socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oon toddobaadkan ku eegi doonno qaabka ay dhallinyarada xilligan wax uga qoraan dhaqanka soomaalida dadka wax qoro aniga hadda dhalinyarada inta badan aan ka warqabo buwaag badan markaa fiirisiid horta sugaan way nagu yar tahay dad dhaqankii wax ka qoro iyo sugaanta wax ka qoro ee maanta jooga aad bay u yaryihin horta dadka wax qoraa ama dhalinyarada markaan dee xooga saaro weliba dadka dhaqanka aadka wax uga qoray waa dad waaweyn markoodii hore miyiga intay kusoo kacaameen magaalo yimi kadib wax ku bartay waa dadka inta badan dadka dhaqanka wax ka qoraa
sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan kaalimihii qasaa'idka bisha ramadaan aynu ugu talagalnay
ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan ku soo dhowaadase marka hore warkii dunida
duqayn ay militariga ajnebiga ah ee jooga dalka afghanistan ka fuliyeen gobolka koonfureed ee helmaan ayaa si qaldan u dishay toddobiiyo toban ka mid ah ciidamada dowladda islamarkaana dhaawacday afariyo toban kale sarkaal amni oo codsaday in magaciisa aan la shaacin ayaa v o eda u xaqiijiyey dhimashadan isaga oo sheegay in weerarkan uu ka dhacay duleedka magaalada caasimada u ah gobolka ee lashkargah halkaasi oo ciidamada booliiska ay kula dagaalamayeen kooxda taalibaan ataullah afghan oo ah madaxa guddiga gobolka helmaan ayaa v o eda u sheegay in taliyaha guutada booliska wadooyinka uu ka mid yahay dadka dhintay goor sii horreysay wasaaradda arrimaha dibadda afghanistan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in duqaynta lagu dilay siddeed boolis ah kow iyo toban kalena lagu dhaawacay iyada oo xustay in baadhitaan lagu hayo dhacdadan wasaaradda ayaa sheegtay in isbahaysiga maraykanka uu hogaamiyey afghanistan ay fuliyeen duqaynta kadib markii ay ka codsatay dowladda afghanistan si gacan looga siiyo iska caabinta weerar culus oo taalibaan ay ku soo qaaday degmada nahar asaraaj ciidamada isbahaysiga weli kama aysan jawaabin codsi ay v o eda ku weydiisatay in ay ka hadlaan dhacdadan
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inuu rajaynayo inuusan dagaal la galin iiraan xilli ay sii kordhayso xiisadda kaaloosan bariga dhexe trump ayaa mar la weydiiyey suurtagalnimada dagaal ay la galaan tehraan ayaa ku jawaabay ma rajaynayo hadalkaasi ayuu sheegay xilli uu wadahadal la lahaa madaxweynaha switzerland welli mowrer oo khamiistii kula kulmay aqalka cad maraykanka iyo iiraan ayaana lahayn xiriir diblomaasiyadeed balse maraykanka waxaa arrintaasi wakiil uga ah switzerland afhayeenka aqalka cad sara sandres ayaa ku celisay shalay in trump uu doonayo in iiraan ay wax ka bedesho dabeecadaheeda balse uu kasoo horjeedo ficil gacanka hadal ah oo lagu sameeyo jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan danjiraha iiraan ee qaramada midoobay majid takhtarvanji ayaa isaguna sheegay in dalkiisu aanu xiise u qabin inuu sii horeeyo xiisadda kaalusan gobolka
waa hagaag dhegaystayaal intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda v o a kusoo dhawaada markana barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyay soona jeedinaya khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka oo ay marti iigu yihiin maxamed xasan maxamed ciro iyo faarax maxamed xiirane faarax lamaane waa dhallinyaro aqoon-yahano soomaaliyeed oo wax ka qora dhanka dhaqanka waxaynu ku falanqeyn doonaa dhallinyarada iyo sida ay dhaqanka wax uga qoraan iyo faa'iidada ay dhallinyarada u leedahay in dhaqanka ay wax ka qoraan marka hore kusoo dhawow maxamed barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a
khadar waa dhowahay adiga iyo dhegaystayaashana waa idin salaamaya maxamed marka dhallinyarada iyo dhaqanka laga hadlayo dabcan waxaa jira mawaadiic mowduucyo kala duwan oo diiradda la saaro barnaamijkeenan oo toddobaadkan aynu oga hadli doono dhallinyarada iyo sida ay dhaqanka wax oga qoraan haddii aan ku weydiiyo sidee ayay dhallinyaradu wax u qoraan dhanka dhaqanka khadar marka la yiraahdo qoraalka horta guud ahaan in la qeexo habka qoraalka ama heerka qoraal ee dadka soomaaliyeed ayaa horta ka horeysa intaan dhaqanka loo gudbin bulshada soomaaliyeed marka la celcelis ahaan la sameeyo buugta ay qoraan ama sanadkii kasoo baxda aad bay u koobanta bulshada marka waxyaabo badan baa ugu wacan taas oo u baahan dee in baadhitaano lagu sameeyo laakiin marba haddii bulshada qoraalkeedii iyo waxa kasoo baxaya ay aada u kooban tahay in dhaqankuna uu qeyb kasii mida qoraalkaas u sii noqdo iyadoo laftigeeda waa dareemi kartaa meesha ay arintiisu taagan tahay marka taa macnaheed waxa weeye aada bay u kooban tahay intaan arkay qof dhaqan wax ka qoray yani buugta dhaqanka ku saabsan ee soomaalida laga qoray waa wax aada u kooban wax yani la odhan karo waa wax sidaana maaha waxaana ugu wacan dhowr waxyaabood horta dadka wax qoraa ama dhalinyarada markaan de xoogga saaro weliba dadka dhaqanka aadka wax uga qoray waa dad waaweyn oo markooda hore miyiga intay kusoo kacaameen magaalo yimi kadib wax ku bartay waa dadka inta badan dadka dhaqanka wax ka qoraa laakiin marka ay noqoto da-yarta hadda soo kacaysa wax badan kama yaqaano dhaqanka ama marka dhaqan lasoo qaado qofku wuxuu u malaynayaa dhar in dhar la xidho iyo gabdhahoo si gaara u labista iyo yani wax saasa iyo ciyaaro la ciyaaro iyo yani dhaqanku intaa waa wax ka xeel dheer marka qof markuu fahamsan yahay dhaqankan wuxuu yahay ayuu wax ka qori karaa marka yani dhalinyarada marka aad bay uga adag tahay dhalinyarada soomaalida inay wax ka qoraan hadda dhaqanka in dhaqanka wax laga qoro oo dhalinyaro qofka dhalinyarada uu wax ka qoro dhaqanka muxuu u baahan yahay
kow waxaa ah horta isagu inuu aqoon u leeyahay marka marka dhaqan laga hadlayo soomaalida dhaqankeedu shan tiir buu ku taagan yahay waa xoolo dhaqato waa beeraley waa kalluumaysato waa ganacsato waa gabraarato shantaas nooc ee heer ee nololeed ee bulshada soomaalidu ay u nooshahay mid kastaa wuxuu leeyahay dhaqan dhaqanku marka waa wax ballaarhan oo isxambaarsan waa nidaam dhan oo dhisan oo nolosha dadka meeshaa degani ay sanado badan kusoo noolaayeen yani qeybaha dhaqanka haddaan kuu sheego waa dowlad ahaan waa dowlad dhisan oo kale yani dhaqanka wuxuu leeyahay garsoorkii buu leeyahay oo xeerkii ah wuxuu leeyahay cilmigii hadduu caafimaad ahaan lahaa iyo hadduu xoolo ahaan lahaa iyo hadduu deegaan ahaan lahaa iyo hadduu xidigiis ahaan lahaa iyo hadduu sahan ahaan lahaa iyo hadduu wax odoros ahaan lahaa yacni marka waxyaabahaasoo dhan baa marka uga baahan marka hore inay fahmaan inta aysan qalya buugba u qaadan amaama lagu fikrinba wax ma ka qoraan iyo kama qoraan waaya waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa faarax maxamed xiirane kusoo dhawow barnaamijka iyo sida dhallinyarada ay wax uga qoraan ama wax uga qori karaan dhanka dhaqanka soomaalida
bismi illahi ramaan raxiim qadar waa mahadsan tahay waan ku dhowahay waan salaamaya saaxiibkii maxamed oo dooda igala qaybgala su-aasha ah dhaqanku dhallinyaradu ama ka qoraan koley maxameda wax ka hadlay waxyaabihii loo baahnaa lahay marka qofkiin dhaqan inuu ka qoro rabo iyo ciddii yani inay ka qorto ay mudan tahay dhallinyaradu haa afku wuxuu ka mid yahay dhaqanka qofku hadduu wax qorayo wuxuu ku qoraya afka soomaaliga ku qoraa luqada soomaaliga luqaduna waa waxa weeyaan sidaan anigu aan isleeyahay waa waa meesha ugu weyn ee dhaqanka qofka laga eegayo inuu inuu yacni soomaali yahay waxaa caddaynaya afka soomaaliga ku hadlayo taana waxay ka dhigan tahay in yani afku u yahay barbaariyaha dhaqanka qeybaha kale kala duwan ee dhaqanku ka kooban yahay waa qasab in qofku cilmi badan ka yaqaano ama wax badan oo ka yaqaano bulsho marka la eegayo waxaa laga fiiriyaa dhallinyaradooda siday yani dhaqankooda ayaa la fiiriya marka la raba bulsho dhaqankeeda in dib loo raadiyana waxay ku xinira tahay yani jiilkan jooga jiilka damse uu guda marka gaab waxaa jiro een, dadkii jiilka hadda jooga ka horreeyey habkay dhaqanka usoo gaarsiiyeen dadka hadda jooga ayaa meesha ayaa gaab ka muuqda buwaagta inta badan haddaan akhrisano iyo waxyaabahan u darasano waxaa ka mid a buwaag ay qoran awooyaashan iyo dadkasii hor kafac kafac ama qof laga soo xigtay yani een, sheekooyinkiisii ama dhaqankiisii iyo habdhaqan nololeedkiisa laakiin si saxda marka la fiiriyo qofku wuxuu u baahan yahay barbaarin yani inuu jawi wadciga uu ku nool yahay ama marxaladda uu ku nool yahay inuu yacni haysto uu heli karo waxyaabihii soomaalida dhaqankeeda marka dadkiinu magaaladii way kasoo wada galeen tuulooyinkii baadiyihii wixii waa laga soo wada tegay wax walba waxay isku bedeleen si kale isku bedeleen marka cidda bedeshay mm, waxa- waxaan dhihi karaa laba arrimood dhalinyarada oonan baranin dhaqanka iyo jiilkii dhalinyarada ka horreeyey ee risaalada aan si fiican dadku soo gaarsiinin oo dabcan eh, maxamed suu ka dhawaajiyey anigu aad aan u dhaliilsanahay marka la yidhaha dhaqan qofku inuu kusoo boodo marya cado la xirto dumarkii u isqaawiyo oo maanta guntiineer inta gareys soo xirtaan meelaha boodboodo instituushino ama yacni hay-ado yaryar waxaa jiro barnaamijkaas la dagaalamaba inuu dhaqanka uu u kobco oo waxaad arkaysaa een, in maanta la yidhahdo dhaqankii soomaalida alayaal soo celina xarunaa loo asaasaa xaruntana gadaal marka loo fiiriyo cidda daaba gelinayso waa cid dhaqanka soomaalida aanan yani waxba waa- ama waa- hawayaari u ahayn Een, farax adiga ma isku dayday ama ma jiraan wax aad ka qortay een, dhanka dhaqanka een, soomaalida Een, wallaahi horta isku matiriyoonin dhanya- dhaqan yaqaan inahay laakiin een, waayihii dambe waxaa ku qoray dhallinyaradii dhaqanka Een, maanta cidda la rabo inay ilaaliso dhaqanka ciddi maanta la rabo jiilka dambe inay gaarsiido waa innaga iyo dadka lamida iyo dadkan dhegeysanaya Een, ciwaan hadda aan wax ka qoray wuu jiray oo dhallinyarada ku saabsanaa qeyb ka mida todocya waxaa ka mid ah dhaqanka iyo dhallinyarada oo markaas aan ka eegaya war halka aan joogno dhaqanka maanta waxaa nagu soo dhacayo dhar iyo noocaas laakiin waxaa jiro af dhaqameed waxay dhar dhaqameed waxay cunto dhaqameed waxaa jiro ciyaar dhaqameed intaasoo dhan way naga suuleen maxaad diiradda ku saaraysaa marka qoraalkaaga ama buuggaaga oo waxaan diiradda ku saaraya waxaa weeyaan sidaan uga tagna dhaqankii iyo haddii aan sidaan ku socono waxaan u heli karno een, dhaxal u heli karno haddii aan sidaan ku socono jiilka inaga dambeeyo maxay heli karaan in eh, dhaqan wanaagsan ma heli karaan ma sida maanta inaga u dhaqana ee inoo bedeleen wax weliba dhallinyarada maanta waxaa bedelay eh, markaan halkaan ah, ku- aan aada u- u lafagurayay waxaa ka mid a yani tiknolojiyada minis qofku wuxuu daawanaa t v gabadhu maanta t v waxay daawanaysaa musal caraba dharkii la xirana ayay arkaysaa habkay cuntada u karsanaya yacni dhaqanka halkaasuu een, ee dhallinyarada ka bedelmiyaha haddii aan laga hortegin waxaan ku qeexay in dhaqan guur nagu dhici doono walow way jiri doonaan dad sii haayo laakiin inta badan dhallinyaradu way tegi doonaan ayagoo dhaqan kala wato oo wadamadu ka imaada ama wadamaday joogaan ama waxay daawadaan ay bulshada dib ugu soo celi doonaan waaya maxamed haddii aan ku siiyo ma jiraan muwaag ama qoraalaad ka samaysay dhanka dhaqanka Een, horta maqaalo dhowra waan ka qoray oo kala duwan een, dhaqanka weliba mawduucyo kala duwana waxaa kaloo jira buug la yiraahdo guurdoon rag iyo gayaan dumar oo oo ilaa laba boqol iyo konton page buuggaasi nuxurkiisa uu ka hadlayaaba waa guurka iyo dhaqanka maansooyin badan baan u isticmaalay aan kugu dare ninka dhalinyarada ah ee magaalada ku nool ee waxbartay ee weliba af soomaaliga yaqaana ee soomaaliya meelaha ugu fiican ee uu dhaqanka ka heli karaa inuu ka barto maansada ka mid a sugaanta inuu qofku sugaanta akhriyo marka sugaanta aad akhridaana waxay ku siinaysaa faham dheeraad oo dhaqanka soomaalida waxay ka turjumayo dareenka uu leeyahay yacni wax maansayahan ka hadlayaa waxa uu cabiraya wuxuu wax ku cabirayaa waa wax dhaqan yani taasi marka faa'iido gaar ay leedahay marka anigu marka bu- buuggan aan qoray ee dhinaca guurka ah maansooyin badan baan kusoo qaatay Eh, weliba waxaan aada ugu xoojiyey qaabka aan isu barbar dhigay raggu waxay gabdhaha ka yidhaahdeen ninku markuu gabadh ammaananayo marka ma dhaqankii soo jireenka baan kasoo qaatay ha exactly waxa qofka soomaaliga eh, markuu gabadh gaari ah ama markuu rabo gaba- eh, ninka Soom- wiilka soomaaliyeed guurdoonkahay inuu gabadh ammaano muxuu ku ammaanaya yani inta qaybood ee uu ka fiirinaya waa xaggee Ah, kartidu maxay tahay hufnaantu maxay tahay quruxdu maxay tahay maxaa gabayaa laga yiri waxyaabahaasaan soo qaatay marka ilaa afar shan gabay oo aada u qurux badan oo aan isleeyahay waa kuwii ugu mudnaa ee gabadh wax laga yiri ku saabsanaa ee soomaalidu lahayd baan soo qaatay markaan halkaa ku gebagabeeyey baan waxaan soo qaatay gabdhuhuna maxay ragga ka dheheen dhanka gabdhaha intaana u gelin gabayada mid ka mid ah in yara ha ga- gabayada matalan gabaygii waxaa ka mid ahaa guur aan kala aado ya een, waxaa kaloo ka mid ah een, gabaygii eh, yamyam allah u naxariista isaga laftigiisu uu ka tiriyey een, gabay kaloo isna qurux dumar la yidhaahdo oo baa baa ka mid ahaa marka yani hadda midhahoodii hadda buggii ma hayo way iga wada maqan yihiin korna kama hayo laakiin een, ilaa waxaan soo qaatay shan gabay oo rag maansayahano ah oo soomaaliyeed een, ay tiriyeen dhanka dumarka Een, dhanka dumarkana gabayo dhowra baan soo qaatay een, gabadh caanab guureed la yidhaahdo oo ay ragga toban u kala qaybisay waa gabadha reer hargeysa aniga markii ugu dambeysay Een, marka toban qaybood bay ragga u kala qaybisay oo ay ku sheegtay inaysan diyaar u ahayn tobanka waa waa toban nin maaha qof yacni ay tilmaanto hebel leedahay laakiin waa toban qof oo ay leedahay qofkii dhaqanka ku sifooba yacni waa iga tufan yahay oo guurkiisa ma rabo Een, waxaan kaloo soo qaatay gabaygii een, gabay kaloo isna ay u jawaabisay xawa bulxan een, abu yuusuf barre ee guur aan kala aado iyada laftigooda ay tiri ragga qayb aan aan gogasha u dhigayn aan golaha ka sheego oo aan yani guurkiisa rabin yani marka gabayadaas gabdhuhu tiriyeen kuwa waxaan u sameynayay faallooyin aan ka bixinayay aniga wixii aan ka fahmay oo ah qofkani dareen buu ka hadlay markuu quruxda tilmaamayay waxbuu tilmaamay markuu hufnaanta tilmaamayay waxbuu tilmaamay markuu kartida tilmaamayay waxbuu tilmaamay waxaan marka waxay u baahan yihiin inaad sii dabagasho adigu aad sharax dheeraada ku darto yani een, bog marka inta badan wuxuu aada uga hadlayey een, waxa aan xog kusaa waxa weye een, matalan inkastoo guurka ku saabsanaa laakiin de guurku waa aasaaskii nolosha Een, waxaan marka anigu iftiiminayay ahaanshaha qofka uu dhaqankiisu yahay iyo sida uu u fahmi kara inay qayb ka qaadan karto kartidiisa iyo hufnaantiisa iyo waxqabadkiisa meelahaasan anigu ka waxaynay waayahay eh, dabcan in wax la qora ama qofka dhallinyarada ah uu wax qoro waxay u baahan tahay in akhris badan oo buwaag badan la akhriyo suugaantii gaar ahaan gabayadii iyo maansooyinkii dhanka dhaqanka aada loo maskaxda eh, loogu qabto dabcan qofka markuu wax akhriyana maskaxdiisa way ballaarinaysaa fahankiisana wuu badanaya marka eh, qofka dhallinyarada ah ee aanan dhanka suugaanta gaar ahaan gabayada iyo maansooyinka aanan akhrin ama aysan isku fiicnayn wax ma qori karaa
horta qofku inuu wax qoro iyo inuu suugaanta yaqaan waa kala labo laakiin sideedaba qofka wax qora waa qof wax akhriya qofaan waxba akhriyin way ku adagtahay in wax qoro suugaantuna waxyaabaha la akhriyo bay kow ka tahay marka anigu waxaan dareensanahay qof kastoo horta wax qoraa inuu wuxuun suugaanta ka yaqaan haba yaraatee Een, laakiin macno kaley suugaanta ku siinaysaa markaad qoraa tahay ama aad doonaysa inaad wax qorto inaad maanse akhrido ama suugaan akhrido gabay akhrido geeraar akhrido guurow akhrido shirib akhrido macno kale ku siinaysa Een, hadalkiisi keliya wax ka sii weyn oo dad kalena yidhaahdeen laakiin hadalkiisi xoojinaya ayuu usoo qaadanaya yani waa amhaal waa waa tusaalayn mahmaad mahmaada iyo suugaantuna waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee tusaalayn loo soo qaato farxaye Een, isla su-aashaas waxaan isleeyahay micno mau samey kartaa qofka qoraaga inuu suugan yahay anu sidaan aaminsanahay een, waxaan u malaynaya su-aashu labay ahayd sabcan qofku wax ma akhriska yani qayb noocay ka qaadan kartaa Een, s- dadka wax qoro aniga hadda dhallinyarada inta badan aan ka warqabo Een, buwaag badan markaa fiirisid horta suugan way nagu yar tahay in dad dhaqankii wax ka qoro iyo suugaanta wax ka qoro ee maanta jooga aad bay u yaryihin sababaha keenan waxa weeyaan een horaan uga soo hadlo wax keenan qofka aqoon badan uma lahan yacni faracii hore ee naga horreynay waxyaaba badan oo ka gaabiyaa mooda laakiin way jiraan buwaag badan in la akhriyo marka een tan ah qofka qoraaga inuu wax akhriyo waa wax waajiba sababtoo ah soomaalidu waxay tiraa war helaa tala helaa minis waxaa laga yaabaa buugga adiga qoraysid in hortaaba la qorobo Me- waxay mar ku tusaysaa arrinkaas inaad buwaag badan soo akhrisid marka haddii aan laba si arrintan sii kala qaadno waxay noqonaysaa qofka ciwaanka wax ka qoraa ayay mar walbaba yani ku xiran tahay sugaanta meesha kasoo geli karto maxmed een, markaad fiirisid buwaagta laga qoray dhaqanka ama dhallinyarada ama qorayaasha kale ee soomaaliyeed ma isleedahay een, way ku filan tahay dhaqankii soomaalida qoraalada laga sameeyey Een, su-aashaas weydiisay khadar waa maya Sababtoo dhanka soomaalidu aada buu ballaaran yahay waxaa jira intaas oo m- nooc oo weli aan la taaban oo diin oo aan waxba laga qorin Een, faarax saaxiibka wuxuu sheegay hal qodob oo ah dhalinyaradu waxay u badan yihiin dhiirigelinta buugta horta maansada soomaalida laftigeedu waxay ka hadashaa waa dhiirigelin waxaana laga helayaa intaas oo suugaana oo qurux badan oo dhiirigelin matalan gabaygii ismaaciil mire ee caliyuu xusuuskugu dilay walaad xumaada markuu lahaa wiil uu dhalaybuu wuxuu midhaa ku arkay inuusan waxba tamar lahayn oo uusan waxba isku dayeyn marsuu gabay dheer u tiri uu isaga kula hadlayo waa dhiirigelin dabcan waa bug dhallinyaraduna ay u qaadan karto matalan wuxuu yidhi aliyow xusuuskugu dila walaad xumaadaa xalay un baan xasuus gabay la kacay oo xafiiltame dhaqashaba ha xeelaynayna maqal xuruuftayda xasan iyo xuseen iyo xirsaa ka xabiil badana buu yidhi cinyaalihii kula sinaa xoogsii buu tegay xadka qabada niman baa gudbo soo xakaabsade nimanbaa dayuuradaha ku xiran xiimo samadaas hablaha xuraacaynta ah rag baa xilku guursaday liiraha rag baa xamar u tegay buu yidhi xeeb intuu maray yacni gabaygii intuu sii wada sii waday buu yidhi kugu xiiqaysaan kuula xaxayahay toose xagun labada daarood ku daran ha isxakabin meele yacni waa dhiirigelin waa qofkii kac oo wax qabso mansada soomaalida dhanna markaad fiiriso waa dhiirigelin kooban marka sidee muhiimad ugu tahay ee dhallinyarada inuu inay dhaqanka wax ka qoraan waxay ugu tahay horta waa inay iyagu bartaan weliba dhallinyarada waxaan kula talin lahaa magaaladay joogaan magaalada ay joogaan waxyaabaha iyagu magaaladooda joogay baran karaan oo fahmi karaan maansadu kow bay ka tahay inay maansada akhriyaan bugaagta maansada ah ee suugaanta ah ee sheeko dhaqameedyada ah inay aada u akhriyaan inay waalidka la sheekaystaan inay dadkooda waaweyn la sheekaystaan inay deegaanka wax ka ogaadaan inay dhirta wax ka ogaadaan inay xoolaha wax ka ogaadaan inay beeraha wax ka ogaadaan in dadka iyo taariikhdiisa iyo qaabka wax isugu soo gudbin jireen iyo meelahaaso dhan inay wax ka ogaadaan isla su-aashaas faaraxaye
anigu waxay la tahay dabcan horta sida saxda ah waxa weeyaan wuxuu wax ku qoraal wuxuu ku yimaadaa in wax badan akhrisid marka wax badan akhrisin wax badana fahmaysaa marka haddaa dhaqanka wax badan ka akhrisid dhaqanka badana fahmaysaa markii aan dhahay yacni dadka dhiirigelin u badan yihiin maasooyin badan dhiirigelin u jira maxamed soo ka dhawaaji laakiin qofku ereyada maasida ku jira marar qaar fahmina ayaa adka ayaa ayaa imaanayso marka guud ahaan anigu waxaan isleeyahay gaab badanaa jiro dhaqanka laakiin dhallinyaradu waa inay ku baraarugaan waxayna u baraarugi karaan in ay la sheekaystaan dadka dhaqanka wax ka qoray ama inay buwagta akhriyaan labadaas arina lagu heli karaa in dhaqanka xoog wax loo qoro gabanaa aad baa umahadsantii aad baa umahadsantiin guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka waxaa soo diyaariyey khadar maxamuud xareed oo nairobi jooga halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markan waxaad kusoo dhawaataan qayb yar oo aan idinkaga soo gudbinayno barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee galabta waxyaabaa uu ku saabsan yahay
maalinta berri oo ku beegan siddeed iyo tobanka bisha mey waxay dadka reer somalilan u dabaaldegayaan siddeed iyo labaatan guuradii ka soo wareegtay kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markii magaalada burco lagaga dhawaaqay inay somalilan ka goday soomaaliya inteeda kale somalilan waxay qaadatay nidaam dimuquraadiya oo dastuurku damaanad qaadayo xorriyadda hadalka warbaahinta iyo hannaanka xisbiyada badan ee siyaasadda si ay dadka shacbiga ahi awood ugu helaan inay soo doortaan mas-uuliyiinta golayaasha deegaanka wakiilada iyo madaxtooyada hase haatee waxaa jira dhaliilo marar badan soo noqnoqda sida dibidhaca doorashooyinka xadhig mararka qaar lagula kaco suxufiyiin iyo dad fikirkooga soo bandhigay waxaanu xuska siddeed iyo tobanka mey ee sannadkani ku soo beegmay iyada oo xildhibaan ka tirsan golaha wakiiladu uu u xidhan yahay inuu ka hor yimid dabaaldegga siddeed iyo tobanka mey arrimahaasi ayaynu ku falanqayn doonnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta iyo caawa
barnaamijkaasi faaqidaada ayaad kaga bogan doontaan afarta galabnimo iyo toddobada fiidnimo idaacadaheenna iyo sideedda fiidnimo intuba balse markaan axmed cali sheekh aan ka dalbadayo inuu inu dulmaro qodobadii wararka ciyaaraha ee ugu dambeeyey
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha toddobaadkan waxaa inta ka harsan horyaalada qaaradda yurub lasoo gabagabayn doonaa kadib markii horyaalka brimer leaga uu dhammaaday toddobaadkii lasoo dhaafay maalinta beri ah dalka jarmalka horyaalka kulamadiisii ugu dambeeyey ayaa dhici doonaa iyadoo ilaa iyo haddana aysan jirin koox markaasi hanatay horyaalka kooxda bayer munikh ayaa waxa ay horyaalka ku hogaaminaysaa toddobaatan iyo shan dhibcood hase yeeshee kooxda kusoo xigta ee gurishii dostmon ayaa waxa ay leedahay toddobaatan iyo saddex dhibcood waxaana markaasi kulanka horyaalka ee markaasi harsan haddii ay brushi dortmond ku adkaato ay hanan doontaa horyaalka hase yeeshee bayer waxa ay u baahan tahay inay badiso si ay horyaalka u hanato waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sida tan bayer waxa ay martigelin doontaa kooxda frankfort brushi muchladbachna waxa ay martigelin doontaa kooxda brushi dortmond kooxda dusseldorf ayaa la ciyaari doonta naadiga hanover ferberg iyo nuremberg ayaa is arki doona heerta barlin iyo bayer leverkusenna waa ay kulmi doonaan hoffenheim waxa ay u martin doontaa kooxda mens kooxda shtutgartna waxay aadi doontaa naadiga shalk veda bremen iyo kooxda libsig ayaa is arki doonaa halka wolfsburg ay garoonkeeda kula ciyaari doonto kooxda oxburg sidoo kale waxaa jira berito finalka koobka fa kaabka ee dalka ingiriiska manchester city waxa ay martigelin doontaa waa waxay la ciyaari doontaa kooxda watford ciyaartaasna waxay ka dhici doontaa garoonka wembley ee magaalada london horyaalka dalka sbainna kulamo ka tirsan ayaa dhici doona labante iyo atletico madrid ay sarki doona espanyol iyo real sociedad gatafe iyo villarreal real valodolid iyo valencia sevilla iyo atletico club santavigo waxay la ciyaari doontaa kooxda rio falcano deportivo alvas iyo girona ayaa is arki doonaa kooxda hoskana waxaay martigeli doontaa naadiga laganes horyaalka waxaa goor horeba ku guulaysatay kooxda barcelona xubintii cayaarahana waa aniga intaas
axmed cali sheekh aad buu mahadsan yahay markan dhinacii sugaanta ayaan ku laabanaynaa qasiidada nabi amaanka ayaan idiin soo qabanaynaa ee fanaanka shimaali axmed shimaali
waa nuur wax aan cunin raxmaduu ku caayahay allah waa qiibi aan caban allah awalow nebiyo aan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye masi rabbigiisaan salaama nuur wax aan cunin allah carshigiisi waa uduur waa eebe aan caban allah awalow nebiyo waan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye asi rabbigiisaan salaama lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag waa maxamed eebihi waa nuux eebihi waa muuse eebihi waa ciise eebihi waa makhluuqa eebihi awalow nebiyo waan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye asiwaabigiisaan salaama waa nuur wax aan cunin ebe raxmaduu ku caayahay shimaali axmed shimaali codkiisa macaan ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada ah maanta intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
waa weyne amar kulul waa yeele xog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhegan dhugul waa xaakiin farsamo badan waa keeni dhammaystiran waa weyne amar kulul waa yeele xog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhega ama badan waa keeni dhammaystiran